ugu yaraan saddex qof ayaa ku geeriyootay sagaal iyo toban kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa lagu qarxiyey afaafka hore ee carwa cowsar oo ku taalla inta u dhexaysa guriga shaqaalaha iyo isgoyska dabka ee waddada maka almukarama qaraxan ayaa dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah guddoomiyihii gobolka galgaduud xuseen cali weheliye cerfe oo la sheegay inuu isagu ahaa bartilmaameedka qaraxa waxaana sidoo kale xubnihii ku dhaawacmay ka mid ah taliyaha saldhigga booliska degmada waaberi cali muuse cabdi iyo afar kale oo ka tirsan askarta saldhiggaasi ka howlgasha goobjoogo ka tirsan dadkii ka agdhowaa qaraxa markii uu dhacayay ayaa ugu horreyn v o a uga warramay qaabka ay wax u dhaceen qaabkan waxay dhaheen gaari taraara nooca loo yaqaano taraaraah nisan taraara ayaa wuxuu soo galay goobta carwa alkowsar markuu arkay gaari boolisa meesha maraaya ayuu qarax isla markiiba istaabtay waxaa ku dhawacmay goobta ku dhawacmay shan oo alkowsar ah shan oo taliyaha booliiska saldhigga waaberi ku jiro laba dhimasha oo shacab ah hal oo baawur saarnaa mooto bajaaja iyo darowlba karool baawur karoolaa intaas ayaa laami ka dhacday marka tirada guud waa meeqa tirada guud waa saddex toban qofod waa cirfa oo ku dhawacma isna cirfa oo isna markaas meesha taagan laamiga maraya isna ku dhawacma burburka meesha ka burburka meesha ka dhacay khasaaro badan ayaa gaaray alkowsar shan ayaa dhaawac culus ka ah milkiila alkowsar dhinaca hantidana dhinaca hantida wax badan baa baaba'ay inka afka hore carruurta dhan waa baaba'day gaariga aad ayuu laamiga u baabi'iyey asigana waa baaba'ay wax ka haray ma jiraan afar turuqad iyo usha dhexda aan ahayn way carwooyinkaas min kasoo horjeedana burbur baa gaaray maraayadaha ka daatid ku dherid oo fadli mool fadli mool fadli mool ku dherid maraayadaha ka daatid waa gartay shaqaale ku jira argax ayaa ayagu argaxsan ayaa nabada loo waday taargetka waxaa loo malaynaa ilaa hadda inuu ahaa cirfo ilaa hadda jidka uu xiran yahay ilaa hadda jidka uu xiran yahay shaqaalaha ka bilow ilaa dabka uu xiran tahay shaqa kama shaqa kama socoto isbitaal madiina jiraan kulligood wixii dhaawaca isbitaal madiina jiraan wixii dhintana ilaa ilaahu ilaahi rajaana leenahay sidoo kale cabdishakuur faarax oo ka mid a dadka meheradaha ganacsi ku haysta meesha ay wax ka dhaceen ayaa si kooban uga hadlay waxyaabihii uu indhihiisa ku arkay anigoo meeshaan anigu taagnaa oo fadhiyey ma garata markaa markii ka horreysay meesha rasaas baa ka dhacday baabuur baa ku kala carartay oo la isku rasaasiyey dadkii isku soo ururay meesha taagtaagnaa egeegaya kamid ahaa meeshana waan taagnaa oo nin degan aan ahaa ma garata kabacdi markaa in yar kabacdi toban daqiiq kabacdina qaraxa ayaa meesha ka kacay marka gaarigu waa baakinaa marka hore waan arkay meeshuu iska yaalay gaarigu oo cid ku jirtana gudihiisa maanan arkayn meeshuu yaalay gaariguun baa qarxay dadka dhaawaca aan arkayna waxa weeye laba gacanteedaan kusoo qaaday afar kalena bilaanteeda way muuqatay midna nin baa qaaday adigu dhaawac ilaa toddoba sideed waa gaaraya dhaawac intii aan alarkaya meel meelaha durugsan aan ku dhaawacmin markii gaari aagiisa ku dhaadhaawacantay intaa un baan arkay wax dhimashana ma arkayn jawigu meeshu siduu noqday markuu qaraxu dhacay meelaha kasoo horjeeda iyo wadadii ciriiriga ahayd sidee wax noqdeen waddadii waa kala istaagtay meelihii kasoo horjeeda o dhana waa wada burburan burburku waa idinka muuqdaa waad aragteen deeda kuu ron yahay dee meel wax ka dhaceen waad garanaysaa sida loo kala cararayo ama loo kala fiirayo xabado kale iyo waxbaa iska bilbilaamo ma garata oo askaraha iyo wax soo ridaan marka meesha waa laga kala yaacay oo dadkii oo dhan waa laga kala baxay saastii hore markay dhacaysay baa waddada lakala yara la kala haray oo ma garanaysaa ay lagu kala baxay ma garanaysa carwada gudaheeda waxaa yaalay afar baa yaalay banaankana laba qof baan anugu gacanteeda kaga soo qaaday oo midna islaan tahay midna nin kale yahay inta badan dadkii ku dhaawacmay qaraxii maanta ka dhacay waddada maka almukarama ayaa la geeyey cisbitalka madiine ee magaalada muqdisho waxaana tirada guud ee bukaanada cisbitalka la soo gaarsiiyey ka warbixinaysa madaxa caafimaadka ee cisbitalkaasi duniye cali maxamed waxaa maanta lasoo gaarsiiyey sagaal iyo toban dhaawaca dhaawacaaseeto waxaa saddex iyo toban kamida waxaa la jiifiyey isbitaalka lix kamidana waxay ahaayeen dadka outbeshinka ah ooan wax culays qabin dhaawacyadaas culayska oo saddex iyo tobanka laba ah aada xaaladooda u culus tahay dadkaas marka inta kaleeto aaday u fiican yihiin dhakhaatiirta wax oo maaragtay ay complication oo ay ka qabaan ma jirto way fiican yihiin qeybaha caadigaha la jiifiyey labadaas kalena waxay ku jiraan qeybta i c u da intensive care unitka waxayaan rajeynaynaa iyagana insha allah inay soo raystaan oo fiicnaadaan wax dhibaata oo kale ma jiraan waxaa jira cunug yar oo hadda waalidkiis aan usa garanaynin meel ay ugu dambeysay waxaan u sheegaynaa in ilmahaas toban iyo kow jirka ah wuu xis qabaa wuu caafimaad qabaa lugta keliya wax ka qabaa inay waalidiintooda ay la soo xiriiraan istaal madiino taasaan maaragtay aan iyadana uga faa'iidaysanayaa wareysigaanayto dhaawacyada aan kula kulmay cisbitalka madiina waxaa ka mid a wiil yar oo kow iyo toban jira oo aanay qoyskiisu war iyo wacaal toona u hayn waxaana uu iga warramay meelaha uu ka dhaawacmay iyo sida ay tahay xaaladiisa guud magacaaga ii sheeg madaxweyne cabdullaahi cabdullaahi ayo cabdullaahi maxamed cabdullaahi maxamed sidee wax kuu gaareen waa inay darantan lugta ilaa faraha ilaa inta fiririyadaale waa tahay waalidkaa makaa warqabeen miyay warqabaan aabe horto waa baxaa dhaabax u dheeye aye hooyo xaggee joogtaa sanco sanco waa tahay yaa isbitaalka ku keenay isbitaalka ambalaas ambalaasaa ku soo qaaday haye meelaha kuugu daran dhaawacyada ii sheeg ee wax kaa soo gaareen lugta ilaa gacanta ilaa meesha oo beridu u dhow isbitaalka maxaa lagugu qabtay waale dhaqan martii dhaqane lugtaa faashad lii soo saare cirbadna waa liiu dure cirbadna waa lagugu diray hadda qoyskaagii haddii ay ku maqli lahaayeen maxaad leedahay isbitaal madiina jiifaahe iyo umaada qarriyaatu dhaawacmaan dhaha dadka ku soo dhaawacmay qaraxa ayaa waxaa ka mid a anwar maxamuud oo aan kula kulmay isbitaalka madiina walahi saaca waxaa maraya shilaam soomaali agteeda qarax meeshuu ka dhacay walahi hadda alxamdulilah shukrta an waaba fiicana laak dad ii daran ah zaaid ah buuxo waa tahay ma lugeynaysa meesha markaa maraysa ha gaariyaa meesha ku sugaya oo micnaha aan rabo ina bakaaraha aan ku aado Ah, marka ah, waxaan aragnay gaari meesha yaal yaa qarxay meesha waxaa soo maraysay dhowr tekniki iyo gabaari oo micnaha ciidan saaran yihiin ay soo marayaan qaraxi meeshuu ku dhacay dad badanaa ku idlaada adig seen adiga wax kuu soo gaaray adee lugtaan dhagaxda ah waxaa ii soo gaaray firira waxaa ii galay qa- dhan- dhanka qoobka dhinaciisa Ah, laakiin hadda alxamdulilah waa yarroonaya firkiiba lagaa bixiyo firirka waa lii bixiya ha Haye.
Ah, waana la tolay adig qaraxan maanta ka dhacay wadada maka almukarama ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka al-shabaab oo sheegay inay ku beegsadeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo saraakiil ciidan waxaana jirta in magaalada muqdisho ay ku soo noqnoqdaan qaraxyada noocan oo kale ah kuwaasoo dhibaatada ugu ba-anina ay ka soo gaaraan dadka rayidka ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho